haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal xubnaha maamulka galmudug ayaa toddobaadkan baarlamaankooda intaa ay dhuusamare fadhiisteen waxa ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka galmudug cali gacal casir khilaaf ayaa waayadanba ka dhex jiray xubnaha maamulka galmudug diini maxamed diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay dhinacyada galmudug isku haya in ay arrintooda meel iska dhigaan oo ay u turaan shacabka ay matalaan
khilaaf kasta oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ka jira iyo khilaaf kasta oo maamul goboleed kasta gudihiisa ka jira laba qodoba asaas u ah kow inaan sharcigii lagu dhaqmayn lana ixtiraamayn labo in dan yacni dana iyo masaalix yacni personal oo dadkaas madaxda ay isku haystaan isku jijiidanayaan oo hebel firi iyo hebel firi inta ka cayaar intaan ka cayaara kooxdaana la safana kooxda lama safanayo waxaan ka codsanaynaa tala ahaan usoo jeedinaynaa walaalahayn waa ogtihiin deegaanka aad ka soo jeedaan dadka abaarta ku haysata waxbarasho la-aanta ku haysata wada la-aanta ku haysata biyo la-aanta ku haysata caafimaad darrada ku haysata dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhegaystaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan ma saasaad dadka usoo ma ma usoo shaqo tagteen mase dadka inaad wax u qabataana madaxda noqoteen waya marka su-aalahaas cid ka jawaabaysa ma laha waa waana taa nasiib darro inaan maalin kasta khilaafkaas maqlo diini maxamed diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya u qaabilsan michael keten uu xilka kasii dhammaanayo ayaa sheegay in mustaqbalka soomaaliya uu ku jiro gacanta soomaalida waraysigu toddobaadkan v o e da siiyey uu ku sheegay keting in loo baahan yahay in si wada jir ah ay u wada shaqeeyaan soomaalida xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa toddobaadkan nicholas haysom u magacaabay inuu noqdo ergeygiisa gaarka ee arrimaha soomaaliya ee keting bedeli doona wargeyska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa toddobaadkan qoray in ciidamo maraykan iyo soomaali isugu jira ay howlgal ka fuliyeen gurigii madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan wargeyska ayaa qoray in mid ka mid ah sirdoonka soomaalida oo ku lug lahaa howlgalkan ka dhacay goob ay ku xogan yihiin al-shabaab uu sheegay in xog qaldan la howlgalay intii howlgalku uu socday ka hor inta howlgalku aanu ka dhicin guriga madaxweynihii hore maraykanka ma aanay garanayn goobtan waxay aamineen xogo qaldan oo la siiyey oo laga ururiyey dad mararka qaarkood aan ka run sheegayn waxaa jira sababo la xiriira saameynta qabiilka ayuu yidhi sarkaal ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo magaciisa qariyey lana hadlay wargeyska the guardian qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in weerar cirka ay ka fuliyeen tuulada mubaaraka gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen laba ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab mid kalena ay ku dhaawaceen xubnaha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya oo toddobaadkan shir ugu soo gabagaboomay magaalada kismaayo ayaa waxay sheegeen in wadashaqayntii kala dhexaysay dowladda soomaaliya ay hakiyeen iyagoo dowladda soomaaliya eedeymo dhowra u soo jeediyey aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan iyaguna sheegay inay dhexdhexaadinayaan dowladda soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada isagoo ku baaqay in la joojiyo muushinada iska soo horjeeda ee xubnaha maamul goboleedyada dalka qaarkeed aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida uu qoray wargeeska the guardian ee dalka ingiriiska ka soo baxa toddobaadkan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanka ee howlgallada ka sameeyey gurigii madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan in ay ciidamadaasi ku howlgaleen xog qaldan oo la siiyey intii howlgalku uu socday iyo inta aanu howlgalku dhicin labaduba sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa wargeyska the guardian waxa uu u sheegay in maraykanka ay aamineen xogo khaldan oo la siiyey oo laga ururiyey dad mararka qaarkood sida uu sarkaalkaasi sheegay aanan ka run sheegaynin waxaa jira sababo la xiriira saameynta qabiilka haddaba doctor ibraahim cabdiqaadir xaaji oo ka mid ah ehelada madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan ayaan weydiiyey waxa ay ka og yihiin ilaayo hadda dhallinyarada saddexda ee la xiray xaaladooda arrintii sideediiba u taagan tahay dhacdadii sidii u taagan tahay guriga laga soo bilaabo ilaa raggii xornaa sidii u xayiran yihiin oo u xiran yihiin sidii aad ku oga jiri tahay wax kasoo qorda ma jira haba yaraatee marka waxaa warbaahinta qaar ay baahinayeen dhowaanahanba in xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya uu ehelka aadan cabdulle cismaan la xiriiray ra-iisul wasaaruhuna uu si toosa ula hadlay mid ka mid ah ilmihii aadan cabdulle dabadeedna uga tacsiidayey wixii dhacay ayna baaritaano ku samaynayaan wararka hadda aad adinku haysaan maxay sheegayaan wallaahi arrintaas waa jirtay tacsiyaasi raaligelintaas waa jirtay laakiin inay miro dhal yeelato oo ugu yaraan ay wax u isbedela ayay ahayd laakiin wax isbedel aan ma hayno dhallinyarada la xiray iyo guriga burburka loo geystay waxyaabaha idinku aad doonaysaan hadda in laga hadlo maxay yihiin wallaahi arrinta horta anigo waa ballaaran tahay warka koowaad annagu waxaan rabnaa dadkani ishuga ama arrintii ay raadinayeen iyo waxaa meesha gabodfalka ka dhacay xadgudubka ka dhacay in la isgarab dhigo la miisaamo waayo anigu laf taleefon haystay raadinayeen waxa ay sameyn ama xadgudubka ay geysteen caalamku waa u caddaan umalaynaya especially soomaali weyn annagu waxaan rabnaa in la isgarab dhigo waxa ay raadinayeen iyo waxa ay haleeyeen maxaad dalbanaysaa marka wallaahi waxa aan dalbanayn horta waa iska cadyihiin horta marka ugu horeysa qofka bini aadamka ah yani xorriyadii waa ashyaada ugu qaalisan bay ugu horeysaa qofka muwaadinka una dembi waa geli karaa tuhum buu geli karaa baaritaan inuu maro waayo baaritaankana wakti buu leeyahay kahay aniga meel meel ay duunka uga qoran tahay ma arkin horta bal xorriyadii in la helo kow kan labaad burburkii iyo khasaarihii la geystay in maaragtay dib loo xaliyo intaasi markay dhammaato waxaan u malaynhayaa laba qodob oo kale ayaan maaragtay haddii ilaah yidhaah qorsheynaynaa ilaa qofka xuquuqda ka maqan iyo xadgudubka loo geystay isagaa og dadka xadgudubkan geystay xorriyad kalqaadka intaasoo maalmood ah qof maraykan haddii wadanka maraykan xorriyad looga qaado waa dareemi kartaa adaaba jooga maraykan saniftar lagu xadgudbay madaxweyne xasaanadiisii lagu tuntay bill clinton iyo obama iyo yani aada cabdil raggaasu lamid yahay ciddii kusoo xadgudubta xasaanadeeda dariiqay mari lahayd inuu maraan rabna aadan cabdile isla maraykan gudihiisa waa qodobka labaad waayo arrintaas qodobka saddexaad oo aan isleeyahay inaan qorsheynayno aadan cabdulle cismaan madaxweynihii ugu horreeyay soomaaliya xilka wakti buu ka degay si dimuquraadiyadda oo xalaal ah ayuu uga degay mas-uulka ama madaxweynaha xilka ka degana dalkiisa xuquuq buu kuleey ku leeyahay ilaa uu ka dhinto aadan cabdulle xuquuqdiisaas hal maalin uma xaadirin dowladihii dalka asaga uga dambeeyena cid garatay ma filaayo inay jirto ooiyo madaxweynaha xuquuqdiisii si sharaf leh meesha fadhigiisa ugu keenay ma jiro adeer waa dhintay allahu naxariis madaxweynihi waa dhintay maadaama sharafkiisa maalmarintiisa ay maanta noqotay asagoo dhintay in xasaanadiisa lagu tunto hadda annaguna xisaab baan soo dalacaynaa haddii ilaah yidhaahdo ciddii markaa kursiga madaxweynaha ama dowladweynaha fadhida un baanu ula tegi doonaa waana wax aan xaq u leenahay aadaad umaasan tahay doctor ibraahim kaasi waxa uu ahaa doctor ibraahim cabdiqaadir xaaji oo ka mid ah ehelada madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan wuxuuna marti ku ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasaynu kusoo gebagabaynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanti dambe saxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo